iyadoo waxbarashadu ay tahay aas-aaska nolosha ayaa waxa uu guddoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan maxamed wuxuu booqday barakacyaasha ku sugan kaamamka degmada si uu u kurgalo baahiyaha waxbarasho ee ka jira kaamamka ku yaala degmada kaxda ee gobolka banaadir socdaalka uu guddoomiyaha ku tegay barakacyaasha ayaa waxa ay ahayd inuu soo indha-indheeyo sida ay wax u bartaan bulshada danta yar ee ku nool kaamamka iyo adeegyada waxbarasho ay u baahan yihiin guddoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan maxamed ayaa waxa uu ku baaqay in ay caruurta ku nool kaamamka barakacyaashu ay waxbartaan kaamay ku dhasheen kaamay ku kareen kaamlayaal may noqonayaan waa maya waxaan rabnaa wiilka kaamka ku dhashay inuu berri baylood noqdo inuu brofesor noqdo inuu injineer noqdo inuu wasiir noqdo inuu madaxweyne noqdo inuu dalka hoggaamiyaan rabnaa suu intaa ku noqon karaa waa inuu waxbarasho helaa labadii iskuul oo guddoomiyaha gobolka uu dib u furi dhahay oo igala qayb qaatay oo agaasimkii waxbarashada ee wakhtigaa jooga yarka cabdifataax la dhah nagala qayb qaatay oo dhallinyaro aqoon-yahana oo degmada kaxda u dhalatay nagala qayb qaadatay iyo odayaal iyo culummo labadii iskuul dibaa u furay maanta labadii iskuul mid waxaa la dhahaa kaxda brimary dugsiga hoose dhexe ee kaxdaa la dhahaa waxaa dhigata afar boqol iyo shan arday ayaa maanta dhigatay iskuulkaas waa afar boqol iyo shan arday waxaana dhigoo macallimiin ka ah macallimiintii wasaaradda waxbarashada gobolka banaadir qaybtii kaga soo hagaagtay canshuurtii laga qaaday shacabka soomaaliyeed ayaa muxuu ahaayey dib loogu celiyey macallimiintaannuna waxay mushaare u qaataan canshuurta qarankay qaateen saasayna wax ku dhigaan haddaba afar boqol iyo shan arday ayaa dhigata kaxda iskuulka kaxda ee hoose dhexe midka kale waxaa la dhahaa sheekh cumar faaruuq waa ka intuu ku yaallaa waaxda koowaadu ku yaalla inagama dheero toddoba boqol iyo labaatan arday aa labada gelin dhigata maqlaysa ilmaha waxbarasho labadii iskuulkii deriskaa ugu buuxsamay soo saama guddoomiye toddoba boqol iyo labaatan ardaydaa sheekh cumar faaruuq dhigata oo hoose dhexe oo labada gelina waa dhulla waa haysannaa xataa isagaa sii kordhin karaa haddaba waxaan go'aansannay ilmahan sidii waxbarasho looga heli lahaa waxaan rabaa oo kale inaan ku baaqo ilmahan soomaaliyeeda quruxda badan ee ubixii dalka ah ee wakhtigii waxbarashadai saxdahaa jooga waxay mas-uuliyad ka saaran tahay annagoo wakiilkaa gobolka banaadir iyo madaxda qaranka uu madaxweyne xasan ugu sarreeyo ilmahaana waxbarasho deg dega in loo helo